إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee warbaahinta ee salaamiga ah eelfurqaan qodobada duhurnimadan jimcaha aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah askar ka tirsan ciidamada shisheeye ayaa qaraxyo culus loola egtay duleedka deegaanka namber lixdan iyadoona qaraxyadaas ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax culus ka fulisay gudaha degmada beled xaawe ee gobolka gadow ciidamada dowladda federaalk ayaa dad shacaba ku xasuuqay duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose munaasabad dhiiragelin ah oo sare looga qaaday aqoonta qaar ka mid a ardayda wax ka barata goobaha waxbarashada ayaa ka dhacday magaalada jamcam ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose maamul kala baxay koonfur galbeed ayaa bulshada ku dhaqan degmada afgooye ku khasbaya inay ku biiraan ciidankooda khilaaf diblomaasiyadeed ayaa soo kala dhexgalay dowladda federaalk iyo sweden taasoo keentay in muqdisho ay ka tagto safiiradda sweden koox burcad ah ayaa wiil dhallinyaro ah waxay ku dileen magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya xarumo ganacsi ayaa ku basbeelay dab ka kacay degmada hodan ee magaalada muqdisho intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii gudoor korona ee warka duhur ee warbaahinta ee islaamiga ah eelfurqaan haatana u diyaar garoob ah iyagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa duhurnimo jimcaha taariikhdii hijiriyada ay ku beegan tahay lixda bisha shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinac kalena ku beegan afarta bisha afraad ee sannadda laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan askar ka tirsan ciidamada shisheeye ayaa qaraxyo culus lagula egtay duleedka deegaanka namber lixdan iyadoona qaraxaas ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka shabeellaha hoose ayaa qaraxyo culus la egtay ciidamo kolonyaah oo ka tirsan kuwa shisheeye oo ka socdaalayay agagaarka deegaanka namber lixdan mid ka mid ah qaraxyada ayaa haleelay gaari tawa waxaana halkaas ku qurbaxay askartii saarneed sidoo kale waxaa qaraxyadaasi ku dhintay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo qayb ka ahaa gelbinayan ee ciidamada shisheeye markaaniyo gobolka gadow guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax xulus la beegsaday fariisinaya ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen degmada beled xaawo ee gobolka gadow qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay hal askari sida ay sheegayaan wararka la helayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybahooda kala duwan ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sare u qaaday howlgallada ay ku dhiig bixinayaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ee duulaanka ku jooga dalkeena soomaaliya kuwaasoo u taag waayay inay iska difaacaan ama ay ka hortagaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bilihii iyo maalmihii lasoo dhaafay lasoo baxay dardar xoogan kuwaasoo ay ku naafeynayaan oo ay ku dhiig bixinayaan ciidamada dowladda federaalka iyo askarta shisheeye ciidamada dowladda federaalk ayaa dad shacaba ku xasuuqay duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaar ah mubaarak cumar wararkii maani ee deegaanka ay libera ee dhacda duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeelle hoose ayaa ku waramaya in halkaasi ay ciidamada dowladda federaalk ay sakhdii dhexe xalay ku xasuuqeen dad shacab ah oo beeraley ah dhacdadan foosha xun ayaa waxay ka dhacday deegaanka libera u dhow degmada afgooye taasoo lagu leeyay dad beeraley ah oo xilliga la dilayay ay ku sugnaayeen beerahooda iyagoona halka ay ku dhibaateen ciidamada dowladda federaalka ciidamadan oo ahaa kuwa ashaamud ayaa doonaya inay carqaladeeyaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ciidanka dowladda federaalk ayaa xalay waxay deegaankaasi ku dileen shan qof halkii ay ku dhaawaceen saddex kale xilliga dadkan la dilaya waxay ku sugnaayeen beerahooda iyagoona mid weliba lagu tuugtay beertiisa warbaahinta islaamiga alfurqaan oo xiriir la samaysay dadka dhibaatada ay gaartay ayaa waxay u suurgashay inay waraysato mid ka mid ah nabadoonada deegaanka ee libera ee ka dhacday dhacdadan marka hore kusoo dhawo warbaahinta islaamiga alfurqaan haddii oo magaca ku bilaabaya anigoo ah nabadoonka tuulada gaaleer oo ahay yacquub cusmaan maxaad oo tuulada nabadoonkeed ahay nabadoon halkee joogtaa waxaan jooga meesha oo ku dhacay dhibka ku dhacay gaalawer dhaayaan jooga gaalawer xalay waxaa ka dhacay niman in lasoo soo baxeen niman beeree masaakiin ee beeraha iska dhex jooga maxabad lagu laayo nimanka oo waxbaraya nimanka dawlad iska sheega oo dawlad waayo ciidan miya marka ciidan waa ridada ciidan oo ridada waa te haye maxay dhibaato idin geysteen marka waxaa dhibaata loo geysteen in marka dadkii beeraa dhacda weysay inay joogto todoba saac ama la joogo alala beeqsadi dad waraabow haayay baawuri oo gacanta kudiga biyadi waraabaa ku dhex jiray cabbabaa lugta laaga dhuuftay taa waxa waaye waa soo baxay haddau soo baxay haddii beerta imaan meesa gosol haddau yimid waxaa karkaan inaa gosol dhex jifo gosol banaanka jifo oo isagana beeraha geel ilo ilaaliyo waayo markii taasi dhacday usuu waxkiisa u galay gamadkiisa u galay waaga salaada madiibariyey oo salaad subax lagu jiray telefoonasi kasoo waxtani marka waxaa yidhi nabad doone waxaa dhibaan ugu dhacay waa dhammaanay rag badan dhulka yaayaan salaadan salaad subax waa ku didnay waa wixii oo dad ahaay oo shacab ahay waa lagu diday beeraha lagu diday mid dhexdaan uu yeelay habadaa ku dhacday waxaa la dhahaa baxrow baxrow ala meesha u yeelay waa ka tagnay waa soconay waa arkinaa nin kale haddar abbaasjebe dhaha isagana beertii gaarkeeda yaal waa gartay oo meeda mise waa dhaawac meesu waa dhintiiseenan waa baxnay nin hadda maxamed muuse la dhahay usugana liimada u dhex yaala beetiisa u dhex yaala usuna waa dhintay waa ka soo baxnay mid kalena kor imaan usugana yaa waxaa la dhahaa usune yaa khub nuuni aa la dhahaa usugana waxay ku dileen beeraha beeraha suumaha waa iska saarayeen nima beertiisa lagu dilay nima beertiis nima beertiisa lagu dilay yaa qiila dilay shacba waxba naaga masaakiin oo niman geele ilo abadi loo iskaa wareejiyan beemiya iyo qudaana meesha ugu taana loo la wareejiyo waa gartay dadka la dilay tiradooda meeqada marka
darada dadka la dili tiradooda waxa waayay afar waxaa laga dilay tuulada gaalib hal waxaa lagu dilay afar bil gaalib tuulada lagu dilay halna dhaawac waa reer gaalib tuulada ku dhashtay waxaa dhintay shan shan shan shan shan saddex dhaawac waa marka haddaan qabrigii aasoo hayno xaaltaasaan ugu dhacday dhibkaasaan u dhex taaganahay unugu waxna aan ba'sanin aan dhex taagana markaan waxaan gacnaa marka inaan gacantaa la bacno marka dawa nimankii marka nimankii ridlaa shacabkii shacabkii la bogaay marka inaan iskadacayna marka dawa magaca waxa waaye axmed cusmaan mugdiya lay dhahaa koogdhe haye xaggee joogtaa umar beeraan deganahay aa deris hajuulidin oo dhacdada owka ka dheedi una deris waaye dad walaala en oo isla dhalada hashir biile beesha gulada ka dhaladi waa gartay ale todoba saac gacabaara oo todoba saac beertiyola ka weerari nima masaakiin e beeraley e waxaa soo weerara kuwa alool uusi rididaa soo weerartay waa dowlada istishaalkii daamanka islaadhiinta aa soo weerartay marka ayagaa soo weerareen beertoodaa looga dhacay qof walba beertiisaa lagu dili beertiisaa looga tagay lagu dili meel kale ma joogin qof kasta beertiisaa saakaan kasoo qaadnay dhacdadan foosh xun ayaa imaanaysa kadib markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sare u qaadeen weerarada lagu naafeynayo ciidamada dowladda federaalka iyagoona dhowaan laga farmuruujiyey deegaaniyo degmooyinka habi ku haya degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose munaasabad diiragelinaho sare loogu qaaday aqoonta qaar ka mid a ardayda wax ka barata goobaha waxbarashada ayaa ka dhacday magaalada jamam ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose faahfaahin ku aadan warkaan waxaa inoo akhrinayaa cali aadan xasan xaflad dhiiragelin ah oo loo dhigay ardayda dhigata macaahidda kale ah micadka qurduba mu-asasada alxigma iyo iskuulka imaamu bukhaari ayaa ardayda loo soo jeediyey su-aalo dhiiragelin ah su-aalahaas ayaa waxaa kasoo qayb galay wiilal iyo gabdho ardayda ayaa ka jawaabay dhammaan su-aalihii la weydiiyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa saare sheekh nuur cabdisalaam waxaan ka socdaa macmacad qurduba lidaraasaat alculuum alidaariya su-aasha jawaabteedu waa zayd ibnu xaaris cabdulaahi ibnu rabaaxa jacfar ibn abi aalib asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa khadiijo cali cabdulaahi ka socota muasasada alxikma جهات الأصلية أربعة هي الشمال الجنوب الغرب الشرق anigoo magacay ku bilaabaya min cabdiqaadir cali waxaan ka socdaa macadka qurdhuba su-aas jawaabteedadan isku daro waa low low ku dar afar low low ku dhufan afar anigoo ku bilaabaya magacayga maryan xaaji cabdilaah oo dhigata mu'asasada alxigma haddaan isku daray jawaabta shaam iyo yaman sida saxda ah yaman waaye marka waxay ku dartay shaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa amin cabdi maxamed waxaan ka tirsanahay ardayda dhigata mu'asasada alxikma su-aasha jawaabteedan isku dayo waa maraatib uddiini halaatha alislaam waaliimaan waalixsaan magacaygu waa xasan aadan maxamed degmada jamaa waxaa ka socdaa macadka qurduwa su-aasha jawaabteeda isku dayo waa laa laa yasixu tayamum magacaygu waa haashim awey shariif waxaan ka socdaa macad qurduwa lidaraasaat islaamiya alculuum alidaariya su-aasha jawaabteedan isku day madkaas waa madbelbedel magacii waa cabdishakuur saale cabdishuuriye waxaan ka socdaa macad qurduba lidaraasaat islaamiya walculuum alidaariya su-aasha jawaabteeda isku dayo almubtada huwa alismu almarfuuc alcaariya alcawaamil aldaaqila allafdiya magacaygu waa xamse aadan maxamed cusmaan jawaabtaana la weydiiyey haddaanu isku dayo waa baxrulkaamin ujeedka xafladda wuxuu ahaa maadaama fasax ay galeen ardayda in la dhiirigeliyo waxbarashadoodiina isku diyaariyaan maamul kala baxay koonfur galbeed ayaa bulshada ku dhaqan degmada afgooya ku qasbaya inay ku biiraan ciidankooda faahfaahinta warkan waxaa inoo akhrinaya cadnaan xaaji muxsin iyadoo waayadii lasoo dhaafay degmada afgooye oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose laga soo sheegayay qalqal xoogan oo heysta dowladda federaalk iyo maamul kala baxay koonfur galbeed ee halkaasi ka arrimiya ayaa waxaa awaamiir la dul saaray bulshada ku dhaqan degmadaas maamul kala baxay koonfur galbeed ayaa bilaabay in uu bulshada ku dhaqan degmada afgooye ku qasbo inay ka mid noqdaan ciidankooda kadib markii askarta lagu laayay dagaalada halka kuwii soo harayna ay firxad bilaabeen mas-uul ka tirsan maamulkan ayaa waxa uu sheegay in amarka uu si toos ah uga soo baxay cabdicasiis laftigareen oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed waxaa kaloo rabnaa inaan halkan ka caddayno bulshadana u caddayno ciidamada ammaanka ee halkan jira u caddayno madaxweynaha xukumo steedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen wuxuu amar cad ku bixiyey bulshada deegaankan joogto maamulkiisa gobolka maamulkiisa degmooyinka oo dhan sideedda degmo gobolka Shabeella hoose joogto iyo degmooyinka kaleba waxaan fariin ka wadnaa madaxweynaha waxaan rabnaa bulshada inay ciidamada garabka ka istaagaan amar madaxweyne waaye dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa maalmahan dambe bilaabay in si qasab ah ay dadka shacabka ay ku ciidameeyaan kadib markii ciidamada dowladda federaalka ee magacyada kala duwan lahaa ay noqdeen kuwa intooda badan ku baxa gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa isaga firxada taa cagsigeedana dhanka kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalinba maalinta xigta soo bandhigaysa ciidamo kumanaan oo loo soo gebagabeeyey tababarkooda islamarkaana ay kusii wajahan yihiin jiidaha hore ee dagaalka khilaaf diblomaasiyadeed ayaa soo kala dhexgalay dowladda federaalk iyo sweden taasoo keentay in muqdisho ay ka tagto safiirada sweden farxaan cali cabdilaahi ayaa warkan la diyaaraa waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya isaga tegay safiiradda dalka sweden ugu magacaaban soomaaliya kadib khilaaf diblomaasiyadeed oo soo kala dhex galay dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud iyo dowladda sweden warbaahinta dalka sweden ayaa shaaca ka qaaday in dalkaas ay soo gaartay ana saliim oo ah safiiradda sweden ee magaalada muqdisho kadib markii ay isqabteen iyada iyo dowladda federaalka dowladda federaalka ayaa la sheegay inay waraaqad u qortay safiiradda sweden taasoo ay ku sheegayso inaan laga rabin soomaaliya khilaafka ayaana salka ku haya kadib faragelin la sheegay in safiiradda sweden ay ku samaysay siyaasadda dowladda federaalka intaa waxaa dheer oo la warinayaa in aana ay xiriir la leedahay maamul goboleedyada ka jira dalka islamarkaana aan taageersanayn dowladda federaalka taasoo sii xumaynaysa xiisadda ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda sweden inkastoo sweden ay ku dhaliishay falalka villa soomaaliya mid aan habboonayn dowladda federaalk ayaa ka raadisa khilaafyada diblomaasiyadeed ee aan buurnayn ee soo kala dhex gala iyada iyo dowladaha aan saamaynta badan ku lahayn soomaaliya inay ku muujisay inay tahay dowlad wax eryi karta hase ahaatee sidaba madaxda dowladda federaalk ay marar badan ka markhaati kaceen jiritaanka xukuumadda villa soomaaliya ayaa ku xiran duulaanka ciidamada shisheeyaha iyo ajaanibta ku jirta xerada xalane ee magaalada muqdisho koox burcad ah ayaa wiil dhalinyaro ah waxay ku dileen magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya warbixin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa moxamed qaasim yaxye cabdulqaadir abuukar oo ahaa wiil dhalinyaro toban iyo shan sano jir ah ayaa kooxa burcad ah waxa ay ku dileen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kooxda dilka geysatay ayaa la sheegay in ay soo dhaceen taleefanada gacanta iyagoona baxsanaya ayayna rideen rasaas ay iskaga celinayeen dad shacab ah oo soo bursaday mid ka mid ah rasaasta ayaa halashay wiilka da-da yar taasoo keentay ugu dambeyntii inuu u geeriyooda dhaawac kasoo gaaray niyaho dhacdo meel foolxuna meeshaan ka dhacday arrin naxtin leh nin walaalkeen oo cunug yariis kugu tuuga oo moobeello soo dhacay oo dad shacabaa bursanayay marka yarkii markuu inta marayay meeshaasuu iska taganaa wiilka nin oo wax galabsada ama dhacdada wax ka lahay waa dadka bursanaya xataa ku jiro maahan kuwa bajaaja meeshii soo mar oo niman bajaaj oo qoryo wataa meesha saarnaay dadkii bursanaya shacabkii nimanka xabad suurida xabad iskaga reebaysa dhaayeen xabaday ku reebaysa dhaayeen yarkan oo xabad galabsano masaakiin oo meel iska fadhiyo meeshaan iska taagan dad badanaa meeshaan fadhiyo dadka dhan ay dhinac martay xabadii asigoo albaabkaas taagan xabad ku dhacday waa xoogaa waa noolaa ilaa hal saac ilaa hal saac walax waa noolaa isbitaalka la geeyey cabbaar kadibna saas dhaawac saa'id oo ahayo islamarkiina dhaawacii oo dhintay beledweyne ayaa ka mid ah magaalooyinka soomaaliya ay waayadan ku xoogan yihiin kooxaha burcadda waxaana qaybta ugu badan kooxdaas ay yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo isku soo siibay dareyska ciidamada warkaan dhegeystayaal duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan xarumo ganacsi ayaa ku basbeelay dab ka kacay degmada hodan ee magaalada muqdisho tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dab xoogan oo ka kacay degmada hodan oo ka mid ah degmooyinka ay ka kooban tahay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dabkan ayaa gebi ahaanba basbeeliyay dhowr xarumood oo ku yaala suuq ku yaala degmada hodan ee magaalada muqdisho siday sheegayaan dad goobjoogayaal ah dabka ayaa loo aaneynayaa ama loo sabaynayaa inuu ka bilowday koronto iyo waxyaabo kale oo isbiirsaday qaar ka mid a dadkii usoo gurmaday dabka ayaa la hadlay warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgasha magaalada muqdisho waxaa sababtiba khasaara ka dhacay guryo badan inaad tagtay ku ammaamaka gurigan oo sugu xirnaa waa basbeela haba lagama badbaadi gurigaas gabar ilaad racwaas ale gurigaas oo kamid waa qayb shicib ka mid ay tahay
dadkan waa usoo gurmanay markii naloo yeeray dad aad u qahayo ah oo koronto iyo goomiysta iyo waxbaa isku darmay marka goomistayaal maqaayadood iyo dukaamo iyo waxay ahaayeen goomiyste marka hanti yaqaana dad hantidooda waa ku yaqaan ilaa hadda ma caddayn weli ma baarin dabka ayaa ka mid ah waxyaabaha halista ah ee aan la dhayalsan karin bulshadana meel walbo ay joogaan waxaa la gudboon inay mar weliba ka feejignaadaan halisyada ka imaan kara dabka sida in laga tago goobaha ganacsiga ee korontada ka shidan tahay iyo dhimbilaha dabka ee cuntada lagu karsado warkii dhegeystayaal duurnimadan idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa inageynta